أو حط حط دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هذا أوان سير الوسط في زمن مل النقيقة فمت يا ضفدع الشغب dowladaha reer galbeedka ee uu hoggaanka u hayo maraykanka ayaa xilli hore caalamka islaamka ka dhistay maamullo gaalraacyo ah oo iyaga ka amar qaata fulinayana danahooda gurcan ujeeddada loo dhisay maamulladan waa kala ilaalinta muslimiinta iyo diintooda xididadana loo siibo dadka ay ka guuxayso midaynta muslimiinta soo celinta khilaafada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka iyo xoraynta filistiin oo muddo afar iyo toddobaatan sannadooda ku hoos jirta gumaysiga sahaynada qorshayaasha cadowgu maleegay waxaa qayb ka ahayd in haddii ay dhacaan kacdoonno islaami ah dadka ugu horreeya ee ay isfarasaarayaan noqdaan muslimiinta iyo cumilada murtadiinta iyaguna ay sheedda ka daawadaan markii lagu dhawaaqay ururka alqaacida sannaddii kun sagaal boqol siddeed iyo siddeetankii waxaa hoosta laga xariiqay in xorriyadda caalamka islaamku ku xidhan tahay in kufriga madaxa laga beegsado cidda ugu horraysa ay mujaahidiintu bartilmaamaysanayaan uu noqdo hoggaamiyaha sharta iyo gaalnimada waa maraykanka si loogu soo jiido saaxada dagaalka bilowgii sagaashamaadkii waxaa daah laga rogay dhaqangelinta qorshahaasi bariga afrika gaar ahaan soomaaliya ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto meeshii ugu horraysay ay isku fara saaraan maraykanka iyo alqaacida waxaana xigay weeraradii daarisalaam nairobi iyo cadan kadibna waxaa dhacay weerarkii weynaa ee manhattan oo washington ku qasbay inay iyadu si toosa u baashirto dagaalka wixii intaasii ka dambeeyey mujaahidiintu waxay ballaariyeen weeraradooda iyagoo meel waliba oo caalamka ah ku beegsanaya saliibiyiinta ilaa shakhsiyadda maraykan ku noqotay hadaf meel waliba lagu ugaarsado intaasi waxaa barbar socday dadaallada mujaahidiintu ku boorinayaan dhallinyarada muslimiinta ee ku dhaqan gudaha dalalka reer galbeedka si ay hubka u qaataan uguna gargaaraan ummaddooda dhaawacan ee la daala dhacaysa dulmiga saliibiyiinta waxaana la hirgeliyey warbaahin si gaara uga hadlaysa jihaadka fardiga sida majalladda insbayr oo ku soo baxda luqadda ingiliishka
America, you have been watched. All you do seems to be botched. The Mujahideen are coming for you. Better shape up cause I was and you. The battle for the hearts and minds will continue till the kuffar in binds.
dadkii dacwadaasi ajiibay yaqiinsadayna in mudaharaadyada silmiga aysan waxba ka soo bixi doonin waxaa ka mid ahaa geysiga islaamka cumar faaruuq cabdilmudalib allaha soo daaye kaas oo ka mid ahaa dhallinyarada muslimiinta ee ku nool waddanka ingiriiska faaruuq waxaa dhalay maalqabeen naajeriyaan ah oo dhowr marna wasiir ka soo noqday dalkaasi kana mid ah dadka ugu dhaqalaha badan guud ahaan qaaradda afrika intaasi oo idil kama celin inuu u soo nafiro saaxaadka jihaadka sannaddii labadii kun iyo siddeeddii ayuu ka tegay magaalada london ee caasimadda waddanka ingiriiska wuxuuna aaday dalka masar oo uga sii gudbay magaalada dubay ee dalka imaaraadka maalmo kadibna waxaa u safray magaalada sanca ee caasimadda waddanka yemen waxa uuna uga sii gudbay magaalooyinkai ay gacanta ku hayeen alqaacidada jasiiradda carabta halkaas oo uu kula kulmay walaalihiisa ansaarta shareecada safarkiisan yemen ayaa la rumaysan yahay in lagu soo diyaariyey howlgalkiisa cajiibka ahaa waxaana la soo siiyey walxaha qarxa oo aysan qaban karin dhammaan aaladaha wax lagu baaro muuqaal ay horey u soo saartay mu'asasada almalaaxim oo loogu magacdaray xuraasu shariica ayuu ka soo muuqday cumar faaruuq isagoo mucaskar ku jira baranayana qayb ka mid ah funuunta dagaalka gaar ahaan ikhtiyaalaadka iyo isagoo sidoo kale la jooga hogaamiyaasha ugu sarreeya alqaacidada yemen sida shahiidu dacwa sheekh anwar al cawlaqi oo muuqaalka lagu daawan karo isagoo dardaaran khaasa siinaya cumar faaruuq si alle ugu fudaydiyo howlgalkiisan jihaadiga
allah ha ku waafajiyo ha ilaabin ducada waxaadna badisaa adkaarta salaatu duxana sidoo kale iyo inaad laba ragcadood dukato dabadeedna aad ducaysato allaha casa wajallah ayaa dabooli doona baahidaada
cumar faaruuq cabdilmudalib waxa uu sidoo kale ka soo muuqday isdaar kale oo ay soo saartay mu'asasada almalaaxim kaas oo loogu magacdaray amriika wafakhun aakhar ka hor inta uusan u dhaqaaqin camaliyadiisa ayuuna si gaar ah ula dardaarmay muslimiinta ku dhaqan dhulka jasiiradda carabta يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ويا إخواننا المسلمين في جزيرة العرب walaalaheenna muslimiinta ee jasiiradda carabtow idinka ayaa ugu xaqnimo badan inaad soo ajiibtaan jihaadka maxaa yeelay cadowga ciidankiisa ayaa ku sugan dhulalkiinna kuwaasi oo isugu jira yuhuudda nasaarada ah iyo cumaladooda alla sarreeyey waxa uu yidhi وقال الله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا bishii nofembar ee sannaddii labadii kun iyo sagaalkii magaca halyeygan ayaa lagu daray liis ay ku jireen konton iyo shan kun oo qof oo lagu eedeeyey in si toos ah ama si dadbanba ay ugu lug leeyihiin waxa loogu yeero argagixisada haddana cumar faaruuq waxa u suura gashay inuu helo fiiso ama dalkugal maraykan ah waxa uu iska diiwaan geliyey jaamacadda austareeliyaanka ah ee wollongong xarunteeda deegaanka macrifa ee magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta isagoo iska dhigaya sida qof u helan qaadashada diblooma ama majisteer ganacsiga caalamiga ah isagoo waxbarashadiisa ku jira ayuu dalbaday fiisaha ama dalkugalka ingiriiska oo uu in muddo ah ku noolaa balse xukuumadda london ayaa ganafka ku dhufatay codsigiisa kadibna waxa uu safray waddanka gana halkaas oo uu ka raacay diyaarad rakaab nooceedu ahaa airbas saddex boqol iyo soddon oo ay leedahay shirkadda american delta airlines taas oo ku jirtay dulimaadkeeda laba boqol konton iyo seddex kuna sii jeeday magaalada detroit ee dalka maraykanka transadna ku ahayd magaalada amsterdam ee dalka holland ama netherland waxaana la socday laba boqol siddeetan iyo sagaal rakaab ah ujeeddadu waxay ahayd inuu diyaaradda ku qarxiyo hawada maraykanka gaar ahaan markay ku dhowaato inay caga dhigato halkaasna ay ku dhintaan dhammaan rakaabka diyaaradda oo u badnaa saliibiyiin amerikaan ah ويدسم فوق هامات الثريا ليس للإسلام إلا فتية بعث الأرواح ربا آزليا تترك الباغي على الأرض دليلا وهي تسمو فوق هامات الثريا هيا هبوا ثم لبوا هيا هبوا ثم لبوا سحة الأبطال تدعو من تهيا isagoo haysta baasaboor nijeriyaan ah iyo fiise dalxiis oo maraykan sax ah ayuu tikidkiisa ka iibsaday gudaha waddanka gaana maalin jimco ah oo ay taariikhda ku beegnayd shan iyo labaatankii bishii disembar ee sannaddii labadii kun iyo sagaalkii oo ahayd maalintii maraykanka u dabaaldegayeen iidooda gaalada ee krismaska ayay diyaaraddu u dhaqaaqday dhanka iyo maraykanka qaar ka mida dadkii la socday diyaaradda ayaa sheegay in markay diyaaraddu hawada si toos ah u gashay uu faaruuq aaday dhanka iyo suuliga oo uu ku soo qaatay ku dhowaad labaatan daqiiqo halkaas oo la rumaysan yahay inuu ku soo diyaariyey miinada oo ku samaysnayd sarwaalkiisa hoosgashiga markii uu ku soo laabtayna kursigiisa buste ayuu isku daboolay sida ku cad dukumiintiyo hore ay u soo saartay waxa loogu yeero wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda washington qaar ka mid ah rakaabka ayaa sheegay in markay labaatan daqiiqo uun ay ka harsanayd wakhtigii ay diyaaraddu cagadhigaan lahayd uu cumar faaruuq cabdilmudalib uu isku dayey qarxinta miinadii uu sitay waxayna mar keliya rakaabku ka war heleen qiiq ama uuro ka baxaysa surwaalka halyeyga markay diyaaraddu cagadhigatay waxaa xabsiga loo taxabay cumar faaruuq iyadoona cisbitaalka loola cararay qaar ka mid ah rakaabka oo waxyeelo ka soo gaartay qaraxa inkasta ousan howlgalku u dhicin sidii loo qorsheeyey haddana waxa uu argagax ku beeray gaalada caalamka oo dhan oo ay ugu horreeyaan sirdoonnada reer galbeedka oo la fajacay walxahan qarxa oo aysan qaban karin qalabyada casriga ee uu cadowgu dhigay garoommada caalamka howlgalkan oo noqday mid ka mid ah weeraradii ugu halisnaa ay soo qabanqaabisay alqaacida ayaa gelgelay quluubta malaayiin amerikaan ah una diiday in si nabad ah ay hurdo ugu ladaan gudaha dalkooda ilaa maantadan ayuuna wadnaqabad ku yahay maadaama walxaan qarxa ay ka gudbeen afar ka mid ah garoommada caalamka ee sida aadka ammaankooda loo ilaaliyo qarxan oo loo adeegsaday maadada halista ah ee bintriidka waxaa farsameeyey khabiirka mutafajiraadka ee ibraahim al casiiri oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee yemen kaas oo ah nin ay si aad ah ugu raadjoogaan maraykanka iyo sacuudiga oo u dhashay golihii aqalka sare ee maraykanka ee waagaasi ayaa sheegay in weerarkan loo adeegsaday maadooyin qarxa oo aad loo horumariyey islamarkaana uu yahay nooc cusub oon horey loo arag weerarkan waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay mujaahidiinta alqaacidada jasiiradda carabta bayaan qoraal ah oo ay mujaahidiintu soo saareen laguna dahafuray xadiidkii rasuulka ee ahaa nusirtu birucbi masiirata shahr ayaa lagu sheegay in weerarada noocani ah ay sii wadi doonaan cadad ka mid ah majalladda insbayer oo la daabacay bartamihii sannaddii labadii kun iyo tobankii oo sidoo kale looga hadlay camaliyaddan ayaa fariin loogu diray shacabka maraykanka oo mar waliba dulmiga ku taageeraya madaxdooda xadgudubka ku cambaxay waxaana loogu bishaareeyey inay sugtaan wax dhiba amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta qaasim yaxye mahdi oo ku magac dheera abi hurayrata sancaani alle shaadadiisa ha ka aqbale ayaa weerarkan ku sheegay inuu argud u ahaa duqaymaha laayaanka ah ee maraykanku ku xasuuqayo haweenka iyo carruurta waddanka yemen kuwaas oo loo adeegsanayo bambooyinka cunquudiyadda iyo sawaariikhda kurus misalka ee laga soo tuurayo badda sidoo kalena uu aargud u yahay guud ahaan dhibaatada ay saliibiintu ku hayaan muslimiinta إن عملية أخينا عمر الفاروق فرج الله عنه لم يكن الدافع الوحيد لها هو قصف أبي howlgalkii walaalkeen cumar faaruuq allaha soo daayey waxa ku riixay keliya ma ahayn duqaymaha abyan arxab iyo shabwa ee waxa ku riixay waxay ahayd dhaawacyada ummaddeenna ee ku dhigbaxaysa bar kasta oo caalamka islaamka ka mid ah sida ciraaq iyo afghanistaan iyo nabarro qoto dheer ee halkaa filistiin dhaawaceenna iyo xanuunkeenna ma ahayn kuwo bilowday maalintii la duqeeyey abyan shabwa iyo arxab laakiin waxay soo bilowdeen muddo hadda laga joogo lixdan sannadood welina wuu dhiigbaxayaa oo ma joogsan walaalkeen cumar faaruuq wuxuu naftiisa ballan uga qaaday inuu u argudo kuwa la dulmiyey أخذ أخونا عمر الفاروق على نفسه العهد أن يثأر المظلومين shahiidul umma sheekh usaama bin laadin ayaa sidoo kale risaaladiisa min usaama ilaa obama ku sheegay in weerarka cumar faaruuq uu qayb ka yahay fariimaha ay diyaaradaha ugu dirayaan maraykanka لو أن رسائلنا إليكم تحملها الكلمات لما حملناها إليكم بالطائرات haddii fariimaheena idinku socdo ay kelimaduhu qaadi lahaayeen idinkuma soo qaadneen diyaarado ee fariinta muraadkeeda waxaan idinku soo gaarsiinaynaa diyaaraddii uu la socday halyeyga mujaahidka ah cumar al faaruuq waa risaalo adkaynaysa fariin ay horey idinkugu soo gudbiyeen geesiyaashii kow iyo tobankii sebteembar ka hor iyo kadibba nuxurkeeduna uu yahay ameerika kuma noolaan doonto ammaan inta ay waaqicaas la nool yihiin reer falastiin cadaaladna ma ahan inaad ku noolaataan nolol baraare leh walaalaheena khazana ay ku noolaadaan nolol aad u adag alle idinkii weeraradeenna waa idinku sii socon doonaan ilaa inta ay sii socoto taageerada aad siisaan israa'iil ما دام دعمكم للإسرائيليين متواصل والسلام على من اتبع الهدى تنزل الأرض تنزل الأرض من تحت أقدامي واصدق الوعد واصدق الوعد واصدق الوعد في دحر أحلامي زلزل الأرض الأرض زلزل الأرض الأرض madaxweynihii xilligaasi maraykanka barack obama ayaa sheegay in weerarkan ay soo qabanqaabisay alqaacidada jasiiradda carabta uu qayb ka yahay silsilado weeraro ah oo ka dhan ah danaha maraykanka iyo reer galbeedka It appears that he joined an affiliate of Al Qaeda.
يظهر أنه التحق هناك بفرع تابع للقاعدة Trained him.
وأن تنظيم القاعدة في waxaa muuqanaya inuu ku biiray faraca alqaacidada halkaasi ururka alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa soo tababaray oo u soo diyaariya walxahaasi qarxa wuxuuna weerarkiisa ku beegsaday diyaaraddaasi ku sii jeeday ameerika mana ahan markii ugu horraysay ee nalaga beegsanayo xagga alqaacidada yemen sannadihii lasoo dhaafay waxay beegsadeen dhismayaal xukuumadeed iyo xarumo ay reer galbeedku lahaayeen oo ay ka mid tahay safaaradda maraykanka oo ay beegsadeen sannadkii labada kun iyo siddeeddii sidaa darteed ayaan go'aan ku gaarnay inaan xoojino iskaashiga nagala dhexeeya xukuumadda yemen iyo inaan tababarno oo aan diyaarino ciidankooda amniga iyo inaan ka wada shaqayno in si wadajir ah aan u weerarno argagixisada alqaacida التعاون مع حكومة اليمن وتجهيز وتدريب قوات أمنها والعمل معها لضرب الإرهابيين في القاعدة wuxuu intaa ku daray in sheekh anwar al cawlaqi uu ahaa shakhsiga sida gaarka u soo abaabulay weerarka Anwar al-Awlaki, the chief of external operations for AQAP. He helped oversee the 2010 plot to detonate anwar al cawlaqi madaxa howlgallada dibadda ee alqaacidada jasiiradda carabta dhab ahaantii isaga ayaa soo qorsheeyey howlgalkii labada kun iyo tobankii ee lagu qarxin rabay diyaaradihii rakaabka ee maraykanka wuxuu kaloo qorsheeyey qarxii diyaaradda ee labada kun iyo sagaalkii faaruuq cabdulmudalibkii isqarxiyey maalintii krismaska markii uu yeman aaday labada kun iyo sagaalkii waxaa qaabilay al cawlaqi wuxuuna ku booriyey inuu fuliyo howlgalka wuxuuna ku taageeray camaliyadda istishaadiga sida lagu arkay muuqaalo la duubay wuxuuna kula dardaarmay inuu isku qarxiyo hawada maraykanka video to be shown after the attack. And his last instructions were to blow up the airplane when it was over American soil.
lix iyo tobankii bishii februari ee sannaddii labadii kun lix iyo tobankii ayaa maxkamad la soo taagay faaruuq isagoo xirnaa khamiis cad ayuu ka soo muuqday maxkamadda oo ka dhacaysay magaalada detroit ee gobolka michigan oo dhaca waqooyiga dalka maraykanka waxaa lagu eedeeyey inuu ku dhaqaaqay isku day uu ku dili rabay laba boqol sagaashan iyo siddeed ruux oo la socotay diyaaradda iyo sidoo kale adeegsigiisa hubka wax gumaada waxaa lagu xukumay xabsi daa'im ah oo lagu daray konton sano oo dheeraad ah iyo in aan lagu sii deyn karin wax damiin ah waxa uuna hadda ku xidhan yahay xabsiga federaalka ee subermakis oo ku yaala gobolka colorado ee bartamaha dalka maraykanka
واثأر لدرتنا الحبيب وكل من يمضي شهيد اصمد وقاتل لا تهم فلأنت فارسها الوحيد اليوم يومك يا فتى عزما كما عزم الجدود عزما كعزمة حمزة وأسامة وابن الوليد والصبر والعزم القوي وسيلة النصر الأكيد واصلح بحبك للعلا فالكون يصغي